boqolyo afar iyo labaatan neef oo geel ah ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duleedka magaalada jigjiga kadib markii uu daaqay sida la tilmaamay geeda sun ah oo ay ku sumoobeen warkanna waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata geelan oo ka soo hayaamay degmada xarshin ee gobolka faafan ayaa ka koobnaa boqol iyo konton neef oo geela waxa uuna markii uu soo gaaray duleedka magaalada jigjiga uu geelu daaqay geeda sun ah islamarkaana uu ku sunoobay sida la sheegay geeda sun ah uu daaqay iyadoo geelan uu ku socday degmada gursum ee gobolka faafan dhakhaatiir ka socotay xabiiska xoolaha dowladdegaanka soomaalida ayaa gaadhay goobtan geela uu ku leeday sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiska xoolaha dowladdegaanka soomaalida si markaasi ay u sameeyaan baadhitaanno loona ogaado waxyaabaha sababay geelan dhaktar maxamuud maxamed waa agaasinka waaxda caafimaadka ee xafiiska horumarinta xoolaha dowladdegaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in islamarkiiba ay u direen kooxo gurmad dhakhaatiir ah si adeeg ugu fidiyaan bulshadan xoolodhaqatada ah waxaa jirtay hortaas geelan iyo geel doolaha buu ahaa oo ka yimid xaggaas iyo degmada xarshin oo u socday dhankaas gursum gaar ahaan dankana dhagaxlii agagaarkeedaas uu socday laakiin inta uu geelu soo socday ayuu soo daaqay geed suna geedkaas oo dee run ahaantii ha daaqee laakiin hadda waxay ku xidhan tahay giraamka uu qaato ama gejiga uu qaato neefka uu cuno ayay ku xidhan tahay taasoo waktigii la rabayna aynan kusoo beegin imaanshaha meeshan cirifka jigjiga ay ku sugnaayeen markii ay xooluhu ku dhimanayeen laakiin xafiisku wuxuu u diray tim tiim uu ka diray xarunta sheybaarka kuwaasoo baaritaan ku sameynayey una kurgelayay xaaladda guud ahaan geela walaal horta markii ay ogaadeen in neef ay neefafkii dhintay ay ku sameeyeen qalitaan waxay ogaadeen in wakti hore ay cuneen geedkaa sunta suntiina ay ku saaqday dhammaan neefka sidoo kale markii ay baaritaanka ku sameynayeen waxay waxaa cadcadayd in neefkaas u dhintay sunuu daaqay beebkii neefka oo islaaday taasna waxaa keena inta badan marka uu geelu daaqo wax geedad suna sidoo kale unkujirka ama mukasman dareenka oo isku bedelay guud ahaan midabka yelowga taas ayaa keentay walaal taas ayaa caddayn u ahayd neef xoolahaas ay daaqeen geedsuna kuna saaqday dhammaan jidkooda o dhan dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in hadda kadib mustaqbalka ay samayn doonaan qorshayaal cusub kuwaasoo ay ka mid yihiin in bulshada xoolodhaqatada laga wacyigeliyo goobaha ay markaasi marayaan ee ay ku yaalaan geedahan iyo xoolaha ku sumoobayaan iyagoo markaasi la kaashan doona dowladda dhexe ee federaalka walaal waxaa noo qorshaysan waxaa noo qorshaysan in kolley bulshada aanu ka wacyigelino arrintan si guud maadaama arrintani mar gobolkan faafan mar labaad ay soo noqotay run ahaantii geedahana inta badan waxaanu doonaynaa inaanu la kaashano dowladda dhexe inaan ogaano xaaladda toxicityga ama sunta ay heerka ay gaadsiisan tahay dhirtaas maxamuud daawuud waa mid ka mid a dadka iska laha geelan la sheegay inuu markaasi ku sumoobay geedaha uu daaqay waxa uuna warbaahinta u sharaxay sida ay wax u dhaceen
kadib markaa markuu xaashin ka yimiday wuu soo guuray ciinkan galbeedka ayaa usoo rarnay kadib markaa wuxuu markaan joogno qabri ah ayuu halkaa ka soo cunay barkaa ka tiyo iyo baalkan ciinka ayuu kasoo cunay waa uu soo wado haddana waxaan soo marnay qabri baarxoodi baarxoodina wuu kasoo cunay kadib markaa markaan aroortii soo dareernay ee uu joogo maxaan ku idhaa geed galbi ayuu daa waxaan libinay halkan xanaanada xoolaha xanaanada xooluhu laba inan baa lagu soo daro aduu waxay yidhahdeen sonkor yar iyo waxbay ku shushubay iyo milix qoladan markaa waxay yidhaahdeen wax annagu de waa shan midh baan haynaa midh shantii midhna way ku mudeen waxbana umay qaban kadib geelii dhimashadii baa bilaaban isku soo wadaduubo dhacdadan ka dhacday duleedka magaalada jigjiga islamarkaana uu ku simoobay geel gaadhaya boqol labaatan iyo afar neef oo geel ah islamarkaana ay ku dhinteen ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee muddo haatan dhowr bilood laga joogo ka dhacda deegaanka iyadoo arrintan ay horey uga dhacday degmada gursum ee ka tirsan gobolka faafan kadib markii uu geel daaqay geedka loo yaqaana ciinka islamarkaana halkaas ay ku dhinteen tiro badan oo geel ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga